إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal howlgala ka fuliyey gobolada ahbay ee shabeellada dhexe kuwaasoo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah sheikh caan ka ah soomaalida dhexdooda ayaa ka hadlay dagaalada qabiilka ku salaysan ee ka holcaya dhulka ay haystaan shisheeyaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa tilmaamay in dadka soomaalidu ay xiise u qabaan inay galaan naarta mu'asasada alkataib ayaa bahaysay qaybta shanaad taxanaha geedigii gurguurtay guul masagebe dhacalayn oo ah xalqada ugu dambaysa taxanahan maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in gaadiidka ka imaanaya waddanka ethoobiya aan wax canshuura laga qaadi doonin dab xooggan oo ka bilowday kaalin shidaal islamarkaana saameeyey goobo ganacsi oo kaag dhowaa ayaa ka kacay bartamaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dowladda federaalka ayaa xilka ka qaaday taliyaha ciidanka badda kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa bahiyey muuqaal ku saabsan qaybta kow iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sikada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey degmada iidaale ee walayada islaamiga ah ee baay warka dibadda shan iyo toban san oo xarig ah ayaa lagu xukumay nin u dhashay waddanka yukrain oo ruushka la wadaagay xogo xasaasi ah
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar habeendheelmad ah waxa ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye gaar ahaan kuwa ka soo duulay waddanka burundi ee ku sugan degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe in muddo ah ayaa halkaa dagaalku ka socday welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la-eg yahay dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen duleedka degmada waajid dagaal muddo kooban socday kadib ciidamadii ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa isaga cararay fariisinkii ay ku sugnaayeen waxaana halkaa la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo halkaa ka qaatay agabyo ciidan oo kala duwan sheekh caanka ah soomaalida dhexdooda ayaa ka hadlay dagaalada qabiilka ku salaysan ee ka holcaya dhulka ay haystaan shisheeyaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada cali aadan ayaa ka warramaya isaga oo ka hadlayay meel madal ah oo ku taala magaalada nairobi una maxadiraynayay bulsho badan ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka qabaa'ilka ku salaysan ee ka socda dhulka ka baxsan walaayaadka islaamiga ah sheekh mustafa ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dagaalka qabaa'ilka ku salaysan ee ka socda dhulka soomaalida ugu horeyn waxa uu sheekha ka digay dagaalkaas jaahiliga ah maadaama dadka dagaalamaya ay yihiin dad muslim ah ayuhalaxiba haddaynu rabno dhibtani inay xallilanto soomaali intay dowlad sheegato maca kililka laydhaha isku wada dar inta soomaaliya xukunto dhiig baa ka socda inta soomaaliya xukuntona dhiigga ka socdaa cid kale maaha waa iyada iyagaa isdilaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii aanay dadka muslimiinta iyo ilaahay kitaabkiisa isku xukumin jacala allaahu ba'sahum baynahum ilaahay baa dhibtooda iyaga ka dhiga dhexdooda sheekh musdafa ayaa ka digay dhaqanka jaahiliga ah wuxuuna ugu baaqay jufooyinka iyo beelaha colaadaas la dhexdhigay inay arrintaas ku xalliyaan kitaabka qur-aanka ah haddaynu rabno in uun inaynu badbaadno waa inaynu idhaahnaa war waxaynu isku hayno ilaahay kitaabkiisa aan u bandhigno waxaynu isku hayno biniaadamku wuu isqabtaa dhib ma aha aadamuhu waa isqabtaa laakiin soomaalidu waa dadka xalkoodu dhibtooda ka dhib badan yahay hal qofaa la dilayaa maxaa xalaynu uga dhignaa saddex ka soo dila war qof bay joogtay qof aan ka wada hadalno maxaa laga yeelaya qofkani dhimay tii allaaba timoo la dil maxaa xal ah waxaa xala in shan reer hebela loo dilo kuwa kalena maxay xal hayaan shan bay naga dileen in toban loo dilo ilaa iyo intaa naarta ku wada gurmaysaan ila meel kale kuma socotaane reeruhu waxay rabaan inay naarta buuxiyaan qolana qolada kale inaanay ka boos badanin sidoo kale bulshadu wuxuu ugu baaqay inaysan ka qayb qaadanin dagaalkan qabiilka ah ee lagu naartagayo wuxuu ku celceliyey in colaadaas lagu xaliyo kitaabka qur-aanka ah intiina halkan fadhida ha ka qayb qaadanina inta warkan meelun ka maqlaysana waxaan leeyahay bal waxaad isku daydaa ma ilaahay baa kula weyn mise bini aadamkaa kula weyn ma ilaahay warkuu ku yidhi baa kula weyn mise aadanuhu warkuu sheegayo wuxuu doonabaa kuu sheego ayaa kula weyn aakhire maxaad ilaahay la hortegi dagaal baad kusii ordaysaa waad geeriyoone sow naar maaha ilaahay ou igub naar baan doonaya waxaad la ordaysaa maaha kuwa madaxdaana waxaan leeyahay war haddaad magac iyo maamuus doonaysaan xataa dunawiya aakhiraba haddaydan rabin ee magac iyo maamuus duniyeed doonaysaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inanku awowga ahaa intuu eegay buu wuxuu yidhi inankaygani waa sayid waa madax waayo laba fi oo waaweyn oo muslimiina ilaahay subxaana wa tacaala ku kala qaboojinaya war haddaad magac iyo maamuus xataa doonaysid muslimaad disho ku heli mayside dadka dhex galoo kala qabta waa kuwa ugaasyadaa waa kuwa salaatiinta waa kuwa siyaasiyiinta waa inta culammadee ka agdhadhow meelaha laysku dilayo war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya oo waxaa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisi wuxuu sheegayo ilaahay kitaabkiisi wuxuu sheegayo ku kala celiya dhulka ka baxsan walaayaadka waxaa ka holcaya dagaallo qabiil ku salaysan waxaana sababta dagaaladaas lagu eedeeyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha meelaha qaar waxaa dagaalada ka qayb qaata ciidamada dowladda federaalka waxaan ugu dambeysay oo qaar ka mid ah askarteeda lagu dilay degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ayaa tilmaamay in dadka soomaalida oo ay xiise u qabaan inay galaan naarta faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader isagoo ka hadlaya dagaal beeledyada ay ciidamadiisu qaybta ka yihiin iyo colaada ka wagan meel oo badan dhulka iyagu aystaan ayaa waxuu ku xambaaray soomaalida oo idil wuxuuna ku tilmaamay dad xiise u qaba jahanama sida uu hadalka u dhigay
waxaan runtii aan isweydiiyey dadka soomaaliyeed maxay ugu xiise qabaan inay naar galaan xiisaha intaa la-eg ee dad soomaali u qabto inay jahanamo aadaan maxay tahay ilaan abwaankii weynaa ee suldaantima cadde cabdullaahi suldaantima cadde wuxuu sheegay isdilkan markuu ka hadlaayay gabaygiisii dugsi mala qabyaaleed waxay dumisa mooyaan wuxuu markuu uu natiijadeeda uu ka hadlaayay waxay gaarsiinayso wuxuu yidhi dhaxalkeedu waa jahanama iyo dogobtanaar soo maaha marka waxaan la sii socdo waxaad waddaba waxaad ka dhexlaysaay waa jahanama iyo dogobkii naareed wey naar unbaa la gelayaa
xamse ayaa sheegay in soomaalidu ay macaansanayaan naarta mana garanaya buu yidhi sababta
ma garanaya marka xiisaha intaa la eg iyo macaansiga iyo dhadhanka intaa la eg ay soomaali ay ay u qabto naaru jahanama anu ma garanayo wayna garanayaan haddaad weydiiso kuwa qoriga ridaya wiilasha iyo kuwa soo diraya iyo kuwa lacagta bixinaya iyo kuwa social mediaha ka abaabulaya ee ka didinaya intaba haddaad weydiiso saasuu kugu akrinaya waana u diyaarsan yahay inuu galo dagaalkan saan sheegay soomaali way soo dili jirtay laakiin waxbaa dheer waxa dheer waxaa weeye oo sii hurinaya iminka waxaan u bixiyey dagaaladan dagaalada social media dagaaladan waxaa laga huriyaa oo laga abaabulaa unfortunately social mediaha laga abaabulaa
dowladda federaalk ayaa ku dhisan waxaa loo yaqaan awood qaybsiga four bonty five taasoo micnaheedu yahay in la kala qaybiyo qabeelada soomaaliyeed qaarna lagu tilmaamo kuwa buuxa qaarka kalena kuwa nus ah oo liitaa sidoo kale waxay dowladda federaalka samaysay maamul goboleedyo qabiilka ku salaysan iyo xuduudu arrimahaas ayaana la aaminsanyay inay qayb ka yihiin colaadaha qabiilka mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta shanaad taxanaha geedigii gurguurtay guulmase gibadh calayn oo ah xalqada ugu dambaysa taxanahan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya yaasar cabdallah
بسم الله الرحمن الرحيم
waa qaybta shanaad ee taxnaha geedigii gurguurta guula mise gibidhaclayn oo ay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ku falanqaynayso colkii labada sano ahayd uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga qaybtan waxaa lagu soo bandhigayaa sida uu dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay ugu guuldaraysatay inay wax u qabato dadkii ay sheegaysay inay iyadu dowlad u tahay masaa'ib rabbaani oo dalka ka dhacay labadii sano ee lasoo dhaafay ayaana bannaanka soo dhigay in xasan sheekh maxamuud aanu dhib mooye dheef ugu maqnayn ummadda soomaaliyeed fatahaadihii dalka ku dhuftay gaar ahaan gobollada geda iyo hiiraan ayay dowladda xasan sheekh maxamuud indhaha ka fiirsatay heer xitaa ay musuq maasuqday intii yareed ay beesha caalamku soo siisay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka ayaana qiraya sida filimka lagu soo bandhigayo inaanay dowladda federaalka waxba ka qabanin masaa'ibta iyo culeysyada qabsaday shacabka soomaaliyeed waxaad mooddaa gobolkii gado in uu ireland jasiirad noqday ku xidhan dowladda kenya ee soomaaliya aan u furnayn ee aan lahayn buundo ee dadkii uusan gaarin gargaar ee dadkii ay tabaalaysan yihiin dad mutadawiciin ah yaa waxay gadeen doomuhu dadku ku socdaan yaa waxay u gadeen deegaankii ilaa iyo hadda waa yaallaan lama qaadin dowladdaa waxay tiri annaga qaadayna ma qaadin waxay kirayn la adaa dowladdii diyaarad fokar ahoo shan kun oo dollar oo dadkii xataa wixii inaan la gaarsiin karin oo caqabado ay dowladda dhexdeeda ay ka jiraan oo la leeyahay raashin gargaar u yimid hala canshuuro oo canshuur dhaaf aan la ogolayn la xayiraayo la caqabadaynayo iyadoo lagu marsiyoonayo dowladnimo iyo waxaa jira iyo waxaadan aada u fahmi karin runtii dhulka ay ka taliso dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda naftooda culaysaa ka jiro
si ka duwan dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waajahaysa dagaal adag ayaa haddana dhanka kale waxay mas-uuliyad iska saartay u gurmashada dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga wuxuu filimka soo gudbinayaa howlo ballaaran oo isugu jira daadgureynta dadka ku nool deegaanada fatahaaduhu saameeyeen daaweynta dadka bukaanada ah iyo in la siiyo gurmad raashiin oo kala duwan kuwaasoo labadii sano ee ugu dambeeyey maamulada wilaayaadka islaamiga gaarsiiyeen dadka tabaalaysan
alxamdulilah biyana baabi'iyey mujaahidiinta culummada maanta waxaa noo keenay raashin fara badan aan ku farxanay aadi aad raashinkana waxaa ka mid eh sokor bariis bur timir alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahow gaadan buurkan saaran dab allah ka kiya ayakana guul allah ka siiyo sida ka muuqatay isdaarka mas-uuliyiinta sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka iyo qeybaha kala duwan ee maamulada islaamiga ayaana u kala harin howlaha gurmadka ah waxayna tilmaameen in tani ay tahay waajib diinad iyo xuquuq ay ka mudan yihiin dadkooda ay gudanayaan
dadka mujtamaca annagaa ka mas-uula annagaa ka dhalannay annagaa ilaahay nagagala xisaabtamaya subxaana wa tacaala inaan qabanno yacni shaqadatan inaan qabanno waxay u baahiyeen inaan qabanno waxaan awoodi karno inaanan ka hagarsan ilaahay idankiisa gacanna aan diintooda ku difaacanno iyo dalkoodii iyo gobonnimadooda gacan aan ku difaacanno gacanta kalena waxay u baahan yihiin ee xaajaad ah inaan ku gudanno
mid ka mid ah furimaha dagaalku uu xasan sheekh maxamuud ku sheegay inuu ku weerarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu ahaa dagaalka fikriga ah filimka ayaa soo bandhigaya sida uu ugu guuldaraystay xasan sheekh maxamuud inuu ummadda soomaaliyeed ka dhaadhiciyo in isaga iyo shisheeye ay isbarkan yihiin ay ku taagan yihiin waddo sax ah wiilasha xurnimadoonkaana ay yihiin kuwo khaldan si looga hortago lala dagaaleedka xagga fikriga ah waxay maamulada wilaayaadka islaamiga abaabuleen kulmo ballaaran oo laysugu keenayo hormuudka bulshada oo isugu jira culimmada waxgaradka iyo mas-uuliyiinta waxaana dhammaan kulamadaas ka soo baxay in laisgarab taago mujaahidiinta laguna hortago gulufka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga wadaadidii ay dowladda federaalka ku kulmisay huteelada dhagaxaanta lagu soo gadaamay ee muqdisho ayaa noqday kuwo lagu maadeystay ayna ku dhiiradeen hogaamiye kooxeedyadii muqdisho ee raggii shalay ee fadwoonayey oo anigoo kale ka soo dhigayay xaaraanta naga dhigayey oo dad wax un ka shaqaynaya naga dhigayay maantay booskii ay annaka nagu sheelay nagu sheegayeen boos ka sii hooseeyey joogaa ee kuwii shalayna lahaa gaalada in la salaamo waa xaaraan oo nagu ceebanayay gaalada salaanteed maanta gaaladii hoos joogaa war culummannimadu midday munkar kuu dirta maaha war culunnimadu waa midday cabsi ilaahay iyo maaragtay midnimo jacayl ummadeed midday ka shaqaydo wanaag ka shaqayda wey
labada sane uu xasan sheekh maxamuud duulaanka ku ahaa wilaayaadka islaamiga waxay xeryaha tababarada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo galeen kumanaan dhallinyaro jihaadoon ah kuwaasoo kicisay fataawadii culimmada iyo istinfaarkii hoggaanka mujaahidiinta dhanka warbaahinta dowladda federaalka ayaa ku jabtay dagaalka iclaamka waxaana riwaayaadkeedu noqdeen mid la isku halleyn karin oo ay tuhinsan yihiin xitaa taageerayaasheeda si ka duwan warbaahinta maqalka iyo muuqaalka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka soo dhalaalay hooshii ay ku aadanaayeen halka kaamirmaanada alkataa'ib ee xaadir ku ahaayeen furimaha dagaalka waxay wariyaasha idaacadda al andulus iyagana si joogto ah ugu gudbinayeen bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah hadba halka uu marayo xaalka
waa hagaag walaalaha muslimiinta ah idhan dhegaysanaya halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee andalus meel kastooo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan goordhow idiin soo tabinaynaa barnaamij tabin toos ah oo mid ka mid ah xerooyinka murtadiinta iyo saliibiyiinta ay ku wada sugan yihiin mujaahidiintu ay weerar cag marina ku qaadeen barnaamijkeenna waxaa noo tabin doonaa oo idinku wareeji doonaa maxamuud sheekh axmed tooshow iyo istuudiyaheena saddexaad haye maxamuud
dhanka kale ciidamadii lagu soo toobaray dalka dibaddiisa u adeegayay danaha shisheeyaha ayaa buudka lagula tuntay kuwaasoo noqday badankooda wax la dilo waxiise soo dhiibay iyo kuwo ka fiigay dalka oo dibadaha tahriib u aaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaana qiray xaqiiqdan caqabadka yimid waxaa ka mid ah inuu ciidanka burburay ciidanka yunityo aada u tababaran baa ku jira yunitka danab yunitka gorgor yunitkan lagu soo tababaray imaaraadka ee la dhihi jiray ee lagu tababaray eritrea ee loo baxshay ilaalo qaran
haddaba laba sano iyo soo afjaritaanka gulufkii xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga waxay khubarada ka faalooda arrimaha amniga tilmaamayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku diyaarinayso dowladnimo iyo inay soomaaliya isku fidiso waxa la sugtaana ay tahay in iyadoo weerar ah maadaama colkii xasan sheekh maxamuud ay iska difaacday shabaab waxay isu diyaarinayaan dowladnimo waxay isu diyaarinayaan dagaal kale dadkoodii kaydka ahayna weli way u joogaan nimanku nimanku shaqo fiicanay haystaan shaqo aada u fiicanay haystaan niman cadowgoodana yaqaana saaxiibadoodana yaqaana danahooda yaqaana hadafkoodana yaqaana weyaan
waxaan rabaa markayna sheego shabaab xoog buu leeyaha maanta they are strong and they were stronger and more sophisticated by the day way ilaa intay jireen abuurmeen ilaa hadda maanta ugu xoog badan yihiin realityga in la sheego waay
maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in gaadiidka ka imaanaya waddanka ethoobiya aan wax canshuur ah laga qaadi doonin cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka isku magacaabay puntland ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba canshuurta laga joojiyey gaadiidka ganacsiga ee ka yimaada dalka itoobiya wasaaradda maaliyadda ee maamulka iyo taliska booliska ayaa amar lagu siiyey inaysan wax dabagal ah ku samayn karin gaadiidka ganacsiga ee ka yimaada itoobiya ayna waddada u fududeeyaan sidoo kale waxa uu maamulkan amar ku bixiyey in gaadiidkaasi lagu diiwaan geliyo taarigada ay wataan oo ah tan dowladda xabashida itoobiya maamulka puntland ayaa ka mid ah maamulada shisheeyaha ay dalkan ka dhiseen waxaana hadda uu caddeeyey in gaadiidka itoobiya aan canshuur laga qaadin oo ay si nabad ah ku maraan goobaha uu joogo xilli ay gaadiidley badan oo soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmayaan deegaanada iyo degmooyinka uu ka arrimiyo maamulkaasi isku soo wada duub oo maamulada shisheeye kalkaalka ah ayaa waxa ay dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolada ay ka arrimiyaan waxa ay ka qaadaan waxa ay ugu yeeraan canshuur si gaaraan ah gaadiidleyda kuwaasoo waddooyinka u yaala isbaarooyin xaddhaaf ah oo lagu dhibaateeyo dadka rakaabka iyo gaadiidleyda dab xooggan oo ka bilowday kaalin shidaal islamarkaana saameeyey goobo ganacsi oo kaag dhowaa ayaa ka kacay bartamaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dabaado xoogan oo maalintii shalay ka kacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya wararkaan helayno ayaa intaa ku daraya inuu dabka kasoo bilowday kaalin shidaal isagoona u tallaabay goobo kale oo ganacsi waxauna halkaas ku badbeeliyay hanti aad u fara badan oo tilay baraha bulshada ayaa lagu baahiyey muuqaalo muujinaya khasaaraha adag ee ka dhashay dabkan ka kacay magaalada gaalkacyo qaar ka mid ah shacabka gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta ayaa maamulka qaybta hoos tagta galmudug ku dhaliilay iyagoo sidoo kale ka hadlay saameynta uu reebay dabka waxay leeyihin agdiisaa dhibaatadii maanta meesha ka dhacday inay dhallinyarada magaalada oo dabkaasi dumiyeen waxaana ugu soo banacnaa dhibaatadaas inaan maaragtay badbaadino sidaysa u fogaan ilaahay waa nagu guuleeyey waxaa kaloo xaggaan cambaaraynaynaa waa cambaareen dusha uga tuuraynaa inay dowladdeena se gudo weysay gaarigii dadgemiska ahaa inuu shaqadii la rabay uu gudo waayey meesha markuu yimidna la aqoon waayey si loo shigo waxaana sabab u ah aan ku aanaanaynaa aqoon darrada maamulka haysa maanta magaalada koonfurta gaalkacayo weliba wadooyinka sida halbowlaha ofiyaalaha waxaa ka kacay xarumaha ganacsiga mid kuwa qayb ka mida dab waxaan maanta la waayey debdemiskii sood gaalkacayo waa soo istaagay waan aragnay cid mataqaanaa aqoon u leh oo mataqaanaa arrintaas emergensiga ka gaarta waa la waayey dabkii sidaasuu ku kacay xarumihii sidaasuu dabku ku ballaartay dhibaatooyin badan buu dhaliyey dukaamo badan ganacsi badan buu gubay ma aanan helin dad aqoon u leh inay mataqaanaa xoolahaas emergensiga ay ka jawaabaan degmada waxaan degmada ku dhaliilaynaa wacda degdemiska musiibooyinka dababka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay gobollada dalka kuwaasoo marka laga soo tago khasaarooyinka maaliyadeed geysta dhimasho iyo dhaawac iyadoona meelaha ay dalka ka joogaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada shacabka ku cambaareeyaan inaysan horey ka imaan marka uu debka kaco ayna yimaadaan xilli xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen dowladda federaalka ayaa xilka qaadis ku samaysay taliyaha ciidanka badda farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya wareegto ka soo baxday taliyaha ciidamada dowladda federaalk odowaa yuusuf raage ayaa xilka looga qaaday taliyaha ciidanka badda jenaraal cabdi warsame maalin taliyaha xilka laga qaaday ayaa lagu eedeeyey musuq maasuq waxaana ku socda baaritaanno lagu caddaynayo eedda loo soo jeediyey war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska hoggaanka ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu sheegay in warsame cismaan uu baaqi kusii ahaan doono gurigiisa ilaa inta uu ka soo dhammaanayo kiiskiisa sidoo kale waxaa qoraalka lagu xusay in baaritaankan uusan ku ekaan doonin taliyahan balse ay qayb ka ahaan doonaan taliska ciidanka badda iyo askarta xeebaha ee dowladda federaalk horaan waxaa sidaan oo kale xilka looga qaaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk kuwaas oo iyaguna lagu eedeeyey musuq maasuq iyo wax isdabamarin badan kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta kow iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey degmada iidaale ee walayada islaamiga ah ee baay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا muuqaalkan ay soo saartay kataayib al akhbaariya ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sakada xoolaha loogu qeybiyey degmada idaale ee wilaayada islaamiga ee baaye filimkan oo soconaya qadar saddex daqiiqiyood sakimo ayaa waxaa ka soo muuqanaya xoole aad u fara badan islamarkaana ay ag joogaan daddiyo kala duwan kuwaasoo isugu jira fuqaradii masaakiinta degmadan filimkan waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadkii lisiya xoolaha kuwaasi oo lisiya xoole isugu jira geel iyo ari على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا ugu horeen waxaa muuqaalka lagu arkaya dadkii nasiib u yeeshay inay helaan geela waxa ayna ka hadleen qaybtay nasiib u heleen iyagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada إبراهيم علي إبراهيم وعي سمناف قال الحمد لله إلهي كما أصلت وتمنى يقول الله سي قال الله دكتور عبد الرحمن حرر سفايد لما لقى صوب يهاي زكواتك مساكن تلقي بهاي شغلك قال ما شاء الله إلهي قال قول دي كوركوير زمين تني قال ميت أي واحد يا نورواي ديك أنا تقول إذا دم ورات نسين قال له إلهي قاعد شكرا markan qaar ka mid a dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan ariga ayaa iyagana isla mid ah filimka uga soo muuqanaya kuwaasoo u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay ariga
ilaahay ka mahadsanaan tagala mujaahidiinta ka mahadsanaan ibraahim aadan maxamed cabdi iyo dheera iyo ka sakrini sakrini gibiyaas ilaahay nicmadiisa alxamdulilah jaahidiismaydana ilaahay gargaar kataayib al akhbaariya ayaa muddooyinkii dambe baahinaysay muuqaalo ku saabsan mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasoo sanad weliba loogu soo bandhigo saki qaybinta laga sameeyo wilaayaadka islaamiga ee maamulsha xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shan iyo toban sano oo xarig ah ayaa lagu xukumay nin u dhashay dalka yukrain kaas oo xogo xasaasiya u dusiyey dhanka ruushka ukrain ayaa ku xukuntay shan iyo toban sano oo xarig ah ninkan oo hore uga tirsanaa booliiska kadib markii lagu eedeeyey inuu u gudbayay ruushka macluumaad ku saabsan goobaha nidaamka difaaca hawada ee ukrain sida ay sheegeen dacwad oogayaasha dalkaas xafiiska dacwad oogaha ukrain ayaa ku yidhi hadal uu soo dhigay bartiisa telegaraamka nin degan magaalada saborosiya ayaa lagu xukumay shan iyo toban sano oo xariga kadib markii uu cadowga siiyey macluumaad ku saabsan goobaha nidaamka difaaca hawada waxayna intaa ku dareen in ninkan uu ku soo wareegay magaalada iyo nawaaxigeeda si uu u ogaado mowqacyada difaaca hawada shaqaalaha ka shaqeeya iyo si guud qalabka ciidanka cirka ee ukrain nidaamyada difaaca ee hawada ayaana muhiim u ah ilaalinta magaalada sabarsiyah maadaama uu ruush ku xoojiyey duqaymaha dhanka cirka ah ee uu ku beegsanayo magaalada ninkan ayaa hore u ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska dalkaas iyadoona derajadiisu ay ahayd gaashaanla sare waxaana la sheegay inuu la xiriiray arday ay hore iskula dhigan jireen iskuulka kaas oo hadda ka tirsan shaqaalaha wasaaradda difaaca ee ruushka wuxuuna u soo bandhigay inuu ka caawiyo dagaalka yukrain kiyef ayaa sidaan oo kale ku eedaysay boqolaal qof inay la shaqaynayeen ruushka tan iyo markii uu duulaanku ku bilowday bishii februari ee sanadka labakunlabayoabaatanka gaar ahaan shakhsiyaadka xogta u gudbinayay milatariga ruushka ama saraakiisha gobollada la haysto ee ukrain warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga inta